maalinta caalamiga ee aftiinka yaa weliba lan dabaaldegay sanad walba toban iyo lito mey si lanka dabaaldega ku qiybqaadowka tiknolojiyada iftiinka iyo weliba iftiinka qaybo sheyshalduwan ee nololaya ku jiran farshaxanka dhaqanka walbarashada daawada isgaarsiinta saynaska iyo horumarka waarow ogta dhagaystay in kunsiyad boqoliyo lamadi la ixtiraahi laambadii anka horeytay korontada adduunka maalinta caalamiga ee iftiinka walibayee la xusay sanad walba injineeradii oo qaliinkan ka horeeyay kasuubiyan leysarka haanas oyo suubiyan kun sagaal boqoliyo lixdankii maalintaas walibaa hostay qaramada midoobe walibanaa maamulena hubno ku tirsan qaramada midoobe maalinta caalamiga iftiinka waliba lanka dabaaldegaaye adduunka oo dhan iyo oo la mariyo munaasabad iyo weliba golayaalka iyo ha abaabuleen dadka gudo iyo weliba haan banaanka tan iyo waayogii hore adduunka waliba isticmaalo jarana walxashal duban iyo ha saarayaan iftiinka laku bilaabo shiidaga banaanka qolfafka amaba alwaaxa baabuurta hoolo nalalka saliidda ilaa shumaca gaaska taariikhda casriga ee iftiinka waybaa ku bilaabatay igtiraacaddii nalka korontada hal abuurkan weliba horseeday abuurista nalka badbaadowka macdanta kun siyeed boqol toban iyo shanti nalalka wadooyinka ee magaalooyinka badan iyo weliba ku mid ee yurub iyo weliba baaris inti laka gudi jiray kun iyo siyeed boqolmeeyadii sanadkii kun siyeed boqol iyo kontonkii weliba haliyeyku kumid ee mashaakiladii lala kulamay hal abuurayaalka laambada korontada sanadoogi lahadhaafi waltarowka walka oolnimada fiilo laambada markii la ogaaday cilad ku jarta laambada korontada waliba la soobiyey horumar fayla walibana la koobiyeyey hagaajiyowkii walibana la aas-aasay shirkada nalalka korontada gudo ee england saynisyaanada waliba yo awoodana in yo abuuraan iftiin walibana yanagadaase to horumar fayla oo casri e yoona islamarkaasaytii awood engle in yo iftiimiyaan guriyo wadooyinka siyafiilo aan la hayna iyo oo la adeegsado taleefanada casriga iyo weliba amarada codka alaarmiga iyo shidaayang nalalka saas oo kalena meelo laku saara haddaba geedka waliba iyo kabeeganta maalinta iftiinka adduunka waxaana ku miday bulshada magaalada baydhabo ayaa weyba ku hadleena muhiimada yeelata iftiinka iyo o kabaageen in la naleeya magaalooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhabo magaayo nisagacalyaleere walaa iftiin wal badan oo muhiim ee niinleyhob iftiin injar fadne adduunka mushal dareer fadne lahaa wal badan sida wal akhriska camal intii howlana qabsana shaqadaan hor andareertaba iftiinkaas aan sabab eh haa eed eed biyaaya marmarka walwalba ciladka kooy korta laakiin isla markii wala ku qawdaayan wana eedan shal dareerta maasha allah iftiinka walaa wal badan faa'iide nin leey intii dhaqaaqan dhan barto iftiinkaas ka hirin yaho iftiin injarna walna mal diyaari kor intii wal diyaarin iyo walaas dhan wala sababo kor isla iftiinka leew iftiin faa'iidis walaa inta malaha ku koobo karo laakiin aan hadda walaa eed iftiin inkaley waliba waa wal akhriska camal intii oo geeg walaha qabsana wal badan walaa iftiinkana intare wajacalna leela libaasa wajacalna nahaara macaasha yalere hamiin ingee markun saasalan shalbi hamiinkan intuun durnuu geena intii hoolana qabsano
iftiinka waliba wala tardhayaa wala ka baradaanama wala ka akhriysadaana taleefonoodii un labaatan farsac isticmaalano ka jaajaraysadaan muhiimadeeda ningday faa'iidadan ku helaana wali etaa waqtiyada iriidinoola mise kala maalinta eta wal akhrisiuna ku deeriwaayno hamiinkii ka akhriysadaana hamiinkii waliba kooyay mogdaho beete inta badan tuugada badan tuugada noo yaraada so aftiinkaasay dilanka ka dhiirida kooya umalay hosilan fiiri haa laakiin beesadani badyaaya maaha qarashaadkii korontada ka bahaya badan waliba laku hormarii karo intii la helo adeegi koronto dheeraad ah hadda baydhabo camal halmeel koronto taala laakiin hoba la hela xaruumo badan koronto fay lahaada fadi waliba rajeeye wanaanti la suubiyo doono insha allah eedan maasanta ka dhow maay cabdiraxmaan lere iftiinka waltar badan ley oo waqtiyada hameenkii eedlanka baahanyi bulshada ama qofka noolba dhaqaaqo hameen inuusan baahanyi haddii inu magaalo roogna hitaa oo koronto isticmaalana waa lakuyaa meelaha baadiya in laka isticmaalo haddii la waayo hada tooshka ama فارس إني لو بوس بدل كشدة ذا أفتينكي إني دب ورني لشدو أو ساس أفتينكي لكرادي هاي والمربولن كمارنو Een, biyahayaan laakiin weli siila faday man biyahayaan Ee, caqabado badan ay ku tegin dhinaga hata shirkadooyinka oo dhinaga hata way malaha shirkada inin sheegaysa Een, inay korontada waqti la isku baahnaan waqti la baahanyin isku danta inay labaatan afar saac siddeed mar afar mar isku danta marka siila faday weli toman ah
se la kormarii karo lokukubaa kor waan dhibaatadaas wallaahi ini een, maamulka shirkadooyin korontadii oo muhiimada siiyaan ee horumarka deegaanka si bulshatiiyo markas bahatiidan daboolan oo iftiin aan helaan ee iyo weliba horumarinta wara- deegaanka ku mudadani laameelka nalalka suro een oo dhisnada meel dhisnaanay jirooyinka goobaha oo magaalada oo dhan inay nalalan helo oo shirkadii kalan ku jeesta ee saasa way boftiin gudu korso kan in maamulka dawladda iyo naftiyaba shirkadooyinka dhiirigeliyaan wartarka iyo deegaanka ku wadaan iyo eeladooyinka markaas iyo dhaato ku jiraan inay xalliyaan oo sadaka ka shaqeeya wallaahi iftiinka walbadan adeegsade tallaabo walba adagaada waqtiyada hamiinka uma dawladda yarwayba anbaahanta iftiin anbaahanta jeelada ama wadada uma mara korto iyo mugdata laamuusa uskuunyaha dawayn baahanta iftiin baawarweeda iftiin baahanta sirida daraad iftiin baahanta jiifaad iftiin baahanta wala akhriyayta kaalimiyaha daba fiiri lan walwal barda wal akhriya un baahan yihin madis wala akhriyaw hamiinga la deeriy wal akhris wala geegisa barda inay su hamiinga akhriya kasaba marka inuu su iftiin isticmaala sadartee marka maadaama ta ardaynan ahaa soo kalena bulshadina kumudaa na walba in isticmaale wal barashada wal akhriiskii sidoo kale inay goobaha xaafaddan rooga na walba ada idda dhaan inaan iftiin aan baahna miinka